أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال قodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataybal akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen anduleedka magaalada kismaayo ururka gaalada midooda yurub ayaa ku dhawaaqay inuusan wadi karin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan isagoo nuquus ka muujay howlgalka cusub ee lagu doonayo in qarash horle loogu qaato howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka mid ah wargeysada dalka ingiriiska ka soo baxa ayaa daabacay in madaxweynaha cusub ee maraykanka uu qorshaynayo in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamul goboleedka shaadildirirka somalilan marti sharaf kala duwan ayaa kelimaad ka jeediyey munaasabadii lagu caleemasaarayey suldaanka guud ee beesha hadame wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijriguna ay tahay sideed iyo tobanka bisha jamaadulawal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataybal akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen aduleedka magaalada kismaayo haddaba muuqaalkaasi waxaa soo daawaday islamarkaana warbixintan oga diyaariyey walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
fiidiyowgan kooban oo ka mid ah aflaamta jihaadiga ah ee ay baahisa kataib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar barakaysan oo ciidamada towxiidka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose weerarka ayaa ku bilaabanaya rasaasta mujaahidiinta oo si toosa ugu hoobanaysa goobtii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona inta weerarka uu socda mujaahidiintu ay madaxa ka tooganayaan qaar ka mid a maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobtaasi ku sugnaa سيوف الله حب من سبعة الإبرياء سينجري قدسا واخلفوهم للفناء يا سيوف الله حب من سبعة الإبرياء للباغي قدسا واخلفوهم أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفائي كنتم للشعب داء sidoo kale qeybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii ciidamada mujaahidiinta ay goobtaasi ka heleen kuwaasoo u badnaa qoryaha noocyadooda kala duwan iyo agabyo ciidan للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لقنوا الباغين درسا واخلفوهم للفناء أشبعوا الأتباع ضربا
waa qayb ka mid a aflaamta jihaadiga ay baahisa kataib al ikhbaariya iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey kataib al ikhbaariya ay baahinaysay filimaan kooban oo ku aadan jabka maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro lagu qaaday qaar ka mid a goobaha cadowga ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka شردوهم في الأراء وارفعوا رايات دين
mahadsanid abu xasaan ururka gaalada midooda yurub ayaa ku dhawaaqay inuusan wedi karin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan isagoo nuquus ka muujiyey howlgalka cusub ee la qorsheynayo in qarash horle looga qaato haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cabduqaadir maxamed rabbaani kufriga caalamiga ah ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya ayaa wajahaya marxalad aad u adag oo dhan weliba ah kadib siddeed iyo toban sannadood oo ay dalkan ka hurinayeen dagaal ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa ururka midowda gaalada yurub oo ku dhowaad labaatan sano keligii ku ahaa gardaadinta iyo maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa hadda sacabada kor oga taagay taageeridda iyo sii wadidda dhaqaalaha ku baxaya kufaarta afrikaanta sababa la xiriira jeebkooda oo maran ama sii faaruqaya iyo iyadoo aan lahayn wax natiijo ah oo lagu qanci karo oo ciidamada kufaarta calooshood u shaqaystayaasha ah ay ka keeneen dagaalkooda ka dhanka ah diinta islaamka joseph borrel oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowda yurub oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka dardaar wariyey mustaqbalka ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda aan aragti midaysan laga haysan sida uu noqon doono howlgalka cusub waxay ugu yeereen awsom iyo dowladaha kale ee qaybta ka qaadanaya wuxuu carabaabay in midowda yurub iyo xulufadooda aysan haynin dhaqaalihii lagu sii wadi lahaa duulaanka afrikaanta ee dalka soomaaliya isaga oo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey khilaafka siyaasadeed ee ka taagan geeska afrika iyo halka uu marayo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in aysan iyagu u muuqan guul weyn oo ciidamada afrikaanta ah ay ka keeneen soomaaliya islamarkaana ay muddo dheer keli ku ahaayeen bixinta mushaaraadka ku baxa ciidamada kufaarta afrikaanta midowda gaalada yurub ayaa hadda u muuqda mid ku daalay oo ku khasaaray islamarkaana kala kulmay fuuqbax maaliyadeed dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka ee laga wada soomaaliya ayaa waxa uu dhanka kale ku baaqayaa in culayska lala qaybsado wuxuuna u soo jeediyey waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo midowda afrika in ay bixiyaan qayb ka mid ah qarashka ku baxaya calooshood ushaqaystayaasha ku sugan soomaaliya arrinkaas oo u dhigma in uu leeyahay howlgalku ma sii jirayo haddii aan dhibka la wada qaybsan
waxa keliya ee aan doonayo inaan ogaado waa waxa aad ka dhahdeen arrinta ku saabsan geeska afrika gaar ahaan xiisadda u dhexeysa etoobiya iyo soomaaliya iyo isbahaysiga hadda la sameeyey oo ay ku jiraan masar eritreya iyo soomaaliya iyo saameynta uu ku yeelan karo dagaalka lagula jiro al-shabaab
comprendo su preocupación que la compartimos todos no es lo mismo la situación en Somalia que la situación en Sudán pero forma parte de la misma compleja realidad regional que se extiende desde el Sudán hasta Etiopía, Eritrea y Somalia.
waan fahmayaa walwalkaaga waana mid aan wadaagno dhammaanteen xaaladda soomaaliya ma la mid ahan xaaladda suudaan laakiin waxay qayb ka tahay xaqiiqada cakiran ee gobolka ka jira taasi oo gaaraysa suudaan ilaa etoobiya eritereya iyo soomaaliya midowda yurub wuxuu sannado badan ku maalgeliyey soomaaliya ilo dhaqaale oo tirabeel ah waxaanan taageernay howlgallada milatari ee midowda afrika nasiib darro weli ma aysan suurto gelin inaan xasilinno waddanka si aanan ugu baahan in taageeradan milatari ay sii socoto ciidamada midowda afrikana sooma hoyn guulihii laga filayey taageeradu waxay weli u baahan tahay in la sii wado laakiin waa in aan wada qaybsanno culayska dhaqaale ee jira waana inaan u qaybinno culayska midowda afrika qaramada midoobay iyo midowda yurub arinta kale ee ku saabsan ciidamadii bedeli lahaa atmis weli ma hayno faahfaahin ku saabsan soo jeedintii la sameeyey laakiin marka aan helno waan ka fiirsan doonnaa waxaana si wanaagsan uga warqabnaa baahida loo qabo in soomaaliya lasii taageero sidii aan mar walba u samayn jirnay balse waxaan ka codsanaynaa saaxiibadeenna afrikaanka ah in ay fahmaan in midowda yurub kaligood aysan dusha u ridan karin kharashka howlgalka muddada dheer socday waa in kharashkan ay nala wadaagaan midowda afrika iyo qaramada midoobay mana doonayo in aan wax badan ka dhaho arrinkan O en Somalia, la Unión Europea ha invertido durante muchos años muchos recursos financieros y hemos apoyado las misiones militares de la Unión Africana. Desgraciadamente, no hemos conseguido estabilizar el país de forma que no sea necesario que esta ayuda militar continúe. Y tendrá que continuar. Tendrá que continuar, pero tendremos que repartir la carga entre la Unión Africana, las Naciones Unidas y la Unión Europea.
kulaylka haysta gaalada yurub iyo qayladhaanta ka timid midowda gaaladaas ayaa imaanaysa xilli reer galbeedku ay fuuqbax dhaqaale iyo burbur dhan waliba ah ay ku wajahayaan dagaalka ka socda yukrain iyo magaalada khaza ee dhulka walaalahen reer falastiin iyaga oo bil waliba gaaladaasi reer yurub balaayiin doolar siiya xukuumadaha yuhuudda iyo yukrain cabsida ugu daran ee hadda haysata dowladaha reer yurub iyo kuwa afrikaanta ah ayaa ah in gaal trump uu jari doono dhaqaalihii faraha badnaa ee maraykanku ku bixin jiray dalalka dibaddiisa waad mahadsantahay walaalka rabaani howlgallo kala duwan oo nala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida uu ku waramayo yaasir maxmed ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo isugu jira dagaal toos ah iyo qarax oo ay la beegsadeen cadowga allah ka kala fuliyeen duleedka magaalada muqdisho iyo gudaha degmada xudur ee wilaayaadka banaadir iyo bakool dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadin ah oo lugeynayay xilli ay marayeen deegaanka ceelasha biyaha waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadin ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud dhaawacu waa hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo maaney maxamed nuur dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraada ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo kaasi oo lala beegsaday mid ka mid ah kantaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka ridada ah ee jubbaland ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo kantaroolkani waxaa ku sugnaa ciidamo kenyaan ah waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidamada kenya ee bartaasi kantarool ku sugnaa waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada kismaayo saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu howlgal ay ka fuliyeen degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ay ku dileen laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee booliis militaro waxayna mujaahidiintu howlgalkaasi qorshaysan kusoo qanimaysteen labadii qori ee ay ku hubeysnaayeen labadaasi askari ee geesyada tawxiidku ay dileen waad mahadsantahay yaasir mid ka mid ah wargeysada ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay in madaxweynaha cusub ee maraykanka uu qorshaynayo in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamulka shaahildirarka somalilan faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed sida uu daabacay mid ka mid ah joornaalada ka soo baxa gudaha dalka ingiriiska madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump markuu yimaado xafiiska labaatanka bisha koowaad ee sanadka labada kun shan iyo labaatan ayaa laga yaabaa inuu aqoonsi buuxa siiyo maamulka isugu yeera somalilan wargeyska independent oo soo xiganaya gafil williamson oo mar soo noqday xogayaha wasiirka difaaca ingiriiska ayaa sheegay in trump ay ku soo dhowda qaadista tallaabadan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan williamson waxa uu sheegay in wadahadallo dhowr ah oo ku saabsan aqoonsiga rasmiga ah ee somalilan uu la yeeshay kooxda trump iyagoona u kala kulmay tallaabooyin soo dhoweynaya suuragalnimada in midaasi uu qaado madaxweynaha maraykanka loo doortay afartan sano ee soo aadanna wuxuu markaa ninkan carabka ku adkeeyey uuna sheegay in si aada ah ugu kalsoon yahay in trump uu arrintan qaadi doono markuu xafiiska la wareego bisha janaayo ee soo aadanna haddii tallaabadan ay dhacdo ayaa la saadaalinayaa inuu xoogaysan doono khilaafka u dhexeeya maamulka somalilan iyo xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana dhanka kala suurtagal ah in midaani ay caqabad ku keeni doonto cilaaqada u dhexaysa kooxda riddada iyo maraykanka maadaama murtad xasan sheekh maxamuud uusan doonayn in somalilan ay u meel maraan ajendayaasheeda madhaleeska ah iyo aqoonsi raadiska qaatay wax ka badan soddon sano mahadsanid marwaan marti sharaf kala duwan ayaa kelimaad ka jeediyey munaasabadii lagu caleemasaarayey suldaanka guud ee beesha hadamo cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya
الله أكبر الله أكبر
magaalada buurruxne ee walaayada bakool ayaa isbuucani martigelisay tiradii ugu badnayd mas-uuliyiin iyo hoggaan dhaqan kuwaasoo ka qayb galay xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame munaasabadda oo socotay ku dhowaad toban saacadood oo xiriir ah ayaa kulmisay marti ka kala socotay ilaa lix wilaayo kuwaasoo kelimaad xafladda ka jeediyey furfurasho iyo soo dhoweynta martida kadib khudbad dheer oo ku bixaysay luuqadda carabiga islamarkaana looga taariikhaynayo beesha iyo halgankeeda jihaadiga ah ayaa goobta laga jeediyey fahiya min alqabaa'il suumaali alcidaam وتوجد في ولايات شتى ومعظمها تسكن في ولايتي بقول وبايا الإسلاميتين وما أدراكم ما تلكم القبيلة إنها قبيلة هضمة المشهورة بالشجاعة والبسالة والإقدام والبذل والعطاء قبيلة شبانها وفتيانها كانوا أعلام الجهاد ملازمين للثغور ثابتين أمام العداء وما من معركة من المعارك الفاصلة في شرق إفريقيا إلا وبعض أبنائها قد استشهدوا أو جرحوا وإلى عمليات الاستشهادية والإنغماسية يتنافسون وما عملية جنرال جوردن منكم ببعيد الله أكبر قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد sidoo kale gudoomiyaha golaha nuqabada soomaaliyeed sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam ayaa dhankiisa kelimaad ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka suldaanka beesha hadame waxaana keenay oo intaasoo kilomitraa loo soo kala jaray waa al-ukhuwat aliimaaniya alislaamiya intaas waa waxaa noo muuqataa in ilaahay subxaanahu wa tacaala badiilkiisa oo kheer ah inuu ilaahay u sakharay una sahlay hadama maanta inuu midaysan yahay oo uun khilaaf jirin ayaa noo muuqata waayo looma kala harin xufaadii xukamadii hoggaan sare iyo kii hoose hawsha looma kala harin mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ee ka qayb galay caleemasaarka suldaanka ayaa hadallo kala duwan ka jeediyey munaasabadda sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadii islaamiga baay ayaa ballan qaaday inay wilaayadiisa si wacan ula shaqayn doonto suldaanka cusub sararkahan doori salamada waa inanka doorin insha allahu tacaala anoo ka hadlow magaaga walaayada islaamiga ee baay iyo dee maylarahayu saaxiibadaynu roogan luqabadii naqiibkii ee wakiilkii walaayadana rooga iyo samadoonidis yoon insha allahu tacaala aniba aan hadli horaan yoon bayco baa galan jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala garab sheeana haddii ilaahay raka walaay ahaan ka qaraabo ahaanna garab sheeana wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq intaasi kadib suldaan maxamed xasan cabdi bunow suldaanka cusub ee beesha ansaarta ah ee hadame ayaa si toosa loogu wareejiyey hoggaanka beesha isagoo u mahad celiyey marti sharafta kasoo qayb gashay caleemasaarkiisa michael aan mahadnagay dhammaan wilaayaadkii hanu boogaday niinkooy mayba lenaa eedi eedaan mahadsantin ha dhowaada dadsanjeelaan koyte ilaahay idin shay may rajeeyay inti ilaahay on roga inkasam oo aniba karaankay ba'e in aan wilaayaad kala shagay kala shagay si wanaagsan ana kala shagay maana
sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga bakool ayaa suldaanka cusub ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam qori iyo booshkiisa iyo gaari qooqan ah
waa dastuurka islaamka kan uunu dartisa shahiid haynu yaalkan oong nagadahayaan gabrowgan gorobang nagadahayaan iwaay may kaloo guddoonsiiyey insha allahu tacaala suldaanka raayat tawxiid oo ku turjumaas raayat nabiy sala allahu alayhi wasalam oo ah raayadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam kitaabka iyo raayada islaasimaaya insha allahu tacaala may ku wareejiyey suldaanka mar kale kitaabkaas iyo raayadaas borogilka difaca fadi kole arag haytan allahu akbar waa qori oo useebe arag haytan beerlaabe kangnamay waa booshkii oo qasnadihii iyo rasaastii ka jaran insha allahu tacaala gaari qooqonge useebe oo hadda banaanka un surun furaajayna gangana galanta kahaayay ya ka wareejiya insha allah
ugu dambeyn abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool ayaa dardaaran muhiima u jeediyey beesha hadame way ballano walaalayaal haddii sanatiin beella ansaarta ee hadame shicaarkii naqdoy shicaarkii cumar bnu khadaab radi allahu canhu oo qiimaha badnaay naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma ibtaqaynaa العزة من غيره أذلنا الله أو كما قال عمر بن الخطاب شعار شيء سياسة هاي ونما يبقى أن رجل يقوم إلهي كعزة إلهي كالشرفي دين الإسلام هدي ون الشرف هذا نميلو كتاب إلهي هايننا إلهي ندليه تاس مركي شعاركم هذا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير الجزاء تاس نقول إيسين دردار معنا
ugu dambayntii wejigii labaad ee xamlada irshaad uluma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarle kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxmed ayaa si ambaqaadaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana fagaare ku yaala degmada buqa qable lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah iyo waxyaabaha dhacay moobeelada shaashada iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha qofka muslimka ah sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta fagaaraha ah ka hadlay ayaa kula dardaarmay ganacsatada degmada buqa qable inay allah kaga baqaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan meel aad joogtaba alla ka baq haddii aad habeen joogtid haddaad maalin joogto haddii aad dad la joogto iyo haddii aad keligaa tahay waa in taqwada allah subxaana wa tacaala qalbigaada ku jirto ataqwa haahuna uu nabiga yidhi qalbigiisuu ishaaray marka taqwadu lebis la qaatana ma aha waxaa weeyaan waxaf laga sheegtana ma aha waa shay qalbiga dega weeyaan marka qof kastoo muslim ah rag iyo dumar inuu rabbiga horta subxaana wa tacaala ka baqo fi sirri walcalaaniyata alla kaga baqo midda kale waxyaabaha munkaraadka ah ee haddu ciidamadu ay soo qabteen oo meesha keeneen intaan la soo qabanin ka hor haddii ilaahay baa naga reebay nabadoon axmed jihaad iyo nabadoon cali abuu caaisha oo goobta ka hadlay ayaa iyagana si weyn u soo dhoweeyey wejiga labaad ee xamlada ka socota wilaayada hiiraan waxyaabaha ummadda waxtarkeedaane sii wada waxaa kaloo mahadcelinaya wilaayada hiiraan oo aad iyo aad gacanta hoos ugu gelisay dadka waxyaabaha dhacay haya oo aqal aqal ama farganacsiga meel walba gacanta geliyeyna waa u mahad celinayaa waxaa la rabaa inaan garab istaagno oon garab istaagno oo annaga qashinka meesha ku jiriya walaalkeenna ku laxajeclaysana lacagta uga jirto sii dhagrana war hebelow keen balan dhahno saabuun iga gad waa fiirina dheydkeeda hadday xunta oo aniga hoos ii siiye walaalow maxaa kuu haray kan waa lahaa ahaan leeyahay waa in lagu dadaalaa oon la shaqaynaa dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan allaha meeshan isugu kaanno keenay waayo waxay meeshan ku tusaysaa in shareecadii islaamka amaraadkii ka soo baxay meeshan ayaad uga jeedaa waad u jeedaa ummadda waxa meeshan yaalla ee qashinka ah ee ka mida waxyaabihii dhacay walaalayaal waxaan idin leeyahay ganacsatada islaamka ah ee soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadaano ummaddan ilaahay ayaa irsaaqa irsaaqadooda rabbi ayaa soo dejiyey laakiin ganacsatadu mas-uul ayay ka tahay mas-uuliyad ayaa ka saaran wax ayna naftooda iyo ilmahooda ayna la rabin walaalayaalow waxaan idinka codsanaynaa inaan dadka lagu qaldin oo layska ilaaliyo sidoo kale waxaa goobta fagaaraha ah ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada degmada buqa qable iyagoona ballanqaaday inay la shaqaynayaan lajnada loo xilsaaray fulinta wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ilaahay ajira ka siiya nimanka xisbada waxaan dhihi lahay ka ganacsato ahaan waan soo dhowaynaynaa wakhti walba kontaroolkan ha joogteen ay ka caajiseen dadkay dan u tahay annagay dan noo tahay maxaan ku yidhaahdaa ummadda isticmaalaysa ay dan u tahay alxamdulilah maanta waa ujeediin waxaa horteena yaalla tanfiidkii xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad tanfiidkeeda ayaa maantaan fadhinaa galabta ilaah baa ku mahadsan suma waxaa ku mahadsan dhammaan lajnadii u xilsaarneed alxamdulilah marka maanta alxamdulilah ilaaha mahadiskale haddii ay ummadeenni waxyaalihii dhibaaysay maanta horteyna ay yaaliin haddana diyaar aan unahay haddaan nahay ganacsatada iyo degmada boqo qable in aan la shaqayno maaragtay maxay dhammaan qolooyinka ku shaqada leh in aan u fududayno la shaqayno ayaan diyaar u nahay tan iyo markii wilaayada hiiraan ay ku dhawaaqday in la gudagalay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada mahadsanida cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu